barakatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilidan oo kale aad kala socotaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka oo aynu ku marti qaadno hadba madaxda dowladda iyadoo aynu kusoo qaadano mawduucyada taaganaya hadduu alla eego toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-isul wasaaraha inta uu barnaamijka socdo waxa uu furuud kuu siin doonaa in aad toos su-aal usoo weydiiso amaba aad aragti usoo gudbiso waxaan barnaamijka si guud uga guud mari doonaa qorshe hooleedka xukuumadda iyo qorshaha sida gaarka ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ugu degsanaya uu doonayo inuu dalka xukuumaddiisu ay kaga shaqayso liza marka hore adoo aad iyo aad ugu mahadsan in aad nala timid dadkan aad waqti la qaadanayso kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka bal waxaad dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya u sharaxdaa waxaad ra-iisul wasaare ka tahay soomaaliya oo xaalada xaalado kala duwan ay ka jiraan marka ugu horeysay in ra-isul wasaaraha soomaaliya aada noqotay ama lagu magacaabay ay kusoo gaartay dareen ahaan maxaad dareentay
marka hore aada baad umahadsan tahay waxaa sharaf weyn ii ah maantay inaan idinkala soo qayb galo barnaamijka kulanka jimcaha s m t v-ga oo dadka soomaaliyeed ay aada u dhegeystaan una xiiseeyaan waxaan idinkaga mahad celinayaa shaqada fiican aada u haysaan qaranka soomaaliyeed markii la ii magacaabay ra-iisul wasaarenimada runtii waxaan aada u dareemay mas-uuliyad aada u culus oo aan ilaa hadda dareensanahay maalinta la ii dhiibay sababtoo ah waxaan ogahay dalkeenu dhibaatada uu soo maray siduu dalku u baaba'ay sida dadka soomaaliyeed ay u dhibaataysan yihiin una daaleen iyo sida dalka dadka soomaaliyeed ay u yihiin dad qiimo iyo qaayale oo sharaf badan balse ay ku dhacday nasiib darro ah dagaal iyo abaaro iyo maamul xumo iyo nabadgelyo xumo qaadatay sanado badan in shaqadaas lagu idmaday waa in haddii aada mas-uul tahay aada ka walwashaa inaad dadka soomaaliyeed maadaama ay kugu aamineen mas-uuliyaddaas aada u weyn waxaan ilaahay maalin walba ka baryaa inaa ilaahay ii fududay waxaan ilaahay ka baryaa maalin walba inaanan dhibaato u keenin dadka soomaaliyeed waxaan ilaahay maalin walba ka baryaa in dadka soomaaliyeed uu dhibka ka saaro wayna ugu weyn tahay runtii dhibaatada shacabka soomaaliyeed iyo dalkeena meesha uu maraayo waxaana u taaganahay oo aan iga go-an in dowladdan dadka soomaaliyeed u dhalatay oo ah dowlad matasha shacabka dowlad shacabeed in dowladani ay noqoto haddii ilaahay yidhaahdo tii ummadda soomaaliyeed ku keeni lahayd
waayahay markii lagu magacaabay baarlamaanka mas-uuliyadiisa aada heshay kadib waxaad soo dhistay xukuumad xukuumadda maxaad ku xulatay
xukuumadda waxaan ku xushay kow inay tahay xukuumad mateli karta shacabka soomaaliyeed oo dhan labo inay tahay xukuumad sidii aan baarlamaanka ka sheegay golaha shacabka maalintii aan weydiisanayo codka kalsoonida karti iyo hufnaan xukuumad ku dhisan xukuumad garanaysa shaqada dalka gudihiisa iyo shaqada dalka dibaddiisa xukuumad iyadu wada shaqayn karto xukuumad aaminsan hadafka aniga iyo madaxweynuhu aan aaminsannahay xukuumad danta ummadda soomaaliyeed ka horumarinaysa danta gaarka iyo xukuumad qabta in la soo gaaray waktigii shacabka soomaaliyeed loo celin lahaa dowladnimada iyaga
waxaad leedahay qorshe howleed marka markaad si kooban u qeexdo qorshe howleedka xukuumadda muhiimada koowaad labaad ilaa saddexaad waa muxuu yahay waxyaabo badan ayaa xukuumadda u ah qorshe howleed sideedaba dalkeenu meesha uu maraayo maantay haddii ummadda soomaaliyeed aan u sheegno dhabta ama xaqiiqda wadankan ka jirta dalkani waa dal baa burburay hay-adihiisa dowliga ay baaba-een kalsooni darro ummadda ay dhex gashay oo u baahan in dib loo soo dhiso iyadoo saas ah haddana dalku wuxuu leeyahay himilooyin fara badan oo dadka soomaaliyeed ay hiigsanayaan waxaan ku soo aadnay iyadoo abaaro ba-an ay dalka saameeyeen iyo dadka soomaaliyeed sidaas daraaddeed gurmadka abaaruhu waxa uu yahay ahmiyadda ugu weyn oo xukuumiyad xukuumaddeydu ay xoogga saarto arrimaha la xiriira sugidda amniga oo aan bilownay qorshaheedii ayaa namber laba ah sidii wax looga qaban lahaa cadaaladda sidii wax looga qaban lahaa kobcinta dhaqaalaha dadka soomaaliyada oo dhallinyaradana shaqo loogu raadin lahaa sidii iyadoon xishood lahayn loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa aafeeyey ummadda soomaaliyeed sidii loo bilaabi lahaay loogana shaqayn lahaay siyaasadii looga bixi lahaay nidaamka hadda aan ku jirno aana u gaari lahayn haddii ilaahay yidhaahdo siyaasad ah ku dhisan hal cod iyo hal qof waxaan ka shaqayn doonaa wax la yidhaahdo dowlad wanaag ah in wasaarad walba ay qabsato shaqadeeda in wasiir walba uu shaqadiisa qabsado in agaasimo walba shaqadiisa uu qabsado layskuna la xisaabtamo isla xisaabtan dowlad wanaag ku dhisan isla xisaabtan inaan dib u soo noolayno adeegyada bulshada inaan ka shaqayno dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed inaan isku soo dhoweyno dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo inaan xiriir wanaagsan la samaysano dunida inteeda kale xiriirkaasoo saldhigiisu yahay danta ummadda soomaaliyeed
inkastoo hadda markii xukuumaddan aad ra-isul wasaaraha u tahay baarlamaan kalsoonida siiyey muddo ku dhawaad bila ay tahay haddana ilaa hadda bisha maxaad qabateen
waxaan soo bandhignay marka hore barnaamij ku salaysan hadafka iyo ahmiyadda aan doonayna inaan ku shaqayno oo saldhigiisu uu yahay qodobadii hadda aan u sheegay shacabka soomaaliyeed waxaan shaqo ka bilownay qayb walba oo barnaamijkaas ka mid ah waxaan bilownay kow inaan dib u abaabulno aadna u dardargelinno la dagaalanka abaaraha oo aada aragteen ugu yaraan shacabka soomaaliyeed inay bilaabeen iyagu inay isu gurmadaan maalintaan shaqada bilaabay ilaa hadda waxaan aada ugu faraxsanahay in in ka badan saddex milyan oo dollar ay u aruuriyeen shacabka soomaaliyeed dadkoodii in shacabka soomaaliyeed ay bilaabeen inay usoo jeestaan dowladnimada maadaama dowladdan lafteeda ay tahay dowladda shacabka ayaa waxay tahay runtii tallaabo aada u muhiima labo waxaan bilaabnay inaan amniga wax ka qabanno waxaana shacabka soomaaliyeed haddii ilaah yidhahda ka codsanayaa inay la shaqeeyaan dowladda oo bilaha soo socotoo dhan aada wax uga qaban doonta haddii ilaah yidhahdo arrimaha ammaanka waxaan wax ka qabanay arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa oo aan bilownay inaan shacabka soomaaliyeed iyo cid walba oo dowladda u shaqaysa aan u sheegno inuu dhammaaday wakhtigii lagu tagri fari jiray xoolaha iyo maalka ummadda soomaaliyeed iyo canshuurta laga qaado dadka iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ka yeelanay qorshooyin arrimahaas la xiriira oo xukuumaddeedu ay ku shaqaysaa waxaan wax ka bilownay arrimaha la yidhaahdo dowlad wanaagga oo ah ku salaysan isla xisaabtan ra-isul wasaaraha lala xisaabtamo oo ay baarlamaanku la xisaabtamaan ra-isul wasaaruhu uu la xisaabtamo xukuumaddiisa iyo wasiiradiisa ra-isul wasaaruhu uusan noqon ra-isul wasaare iska fadhiya xafiiskiisa laakiin socda taga wasaaradaha iyo meelaha shacabka soomaaliyeed ay u baahan yihiin in la tago oo aada aragteen kulligin iyo waxaan dib u bilownay sidii loo soo nooleyn lahay adeegyada bulshada waxaa intaa dheer waxaan abuurnay jawi cusub oo lagu shaqeeyo intaa markaan eray haddana waxaan ogahay caqabadaha ummadda soomaaliyeed horyaalla dadka soomaaliyeed oo aan horay u sheegay marar badan inay yihiin dad isku dhaqan isku af isku diin isku midab ah haddana uu ku kala dhex jiro ama kusoo kala dhex jiray mugdi mugdigana kuma kala dhex jirin shacabka laakiin wuxuu ku kala dhex jiray madaxda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed sidaas daraaddeed ayaan aniga iyo madaxweynuhu waxaan rabnaa inaan ku shaqayno qaab ka duwan qaabkii hore oo aan ka codsanno cid walba oo siyaasi ah ama aqoon-yahan ah ama ganacsato ah ama haween ah ama dhallinyaro ah oo doonaysa in dalkani uu ka baxo dhibkii hore inay noo timaado si aan u wada shaqayno waxaan u samayn doonaa qaabab ay albaabadeenna ugu furan yihiin si qof walba markan uu inuu isugu dayo inuu ka qayb qaato dibidhiska ummadda dalka soomaaliyeed
waayahay wasaare waxaad ku celcelisay muhiimadda la dagaalanka musuq maasuqa xukuumaddaada uu u leeyahay waxaa sheegtay in tallaabooyin musuq maasuqa lagula dagaalamaya la qaaday dalkan waxaan ognahay xaaladda uu dalalka caalamka kaga jiro marka ay noqoto hadalhaynta xagga musuqa ama liidka meesha nambar ahaan looga tiriyo si musuq maasuqa marka la dagaalankiisa u dhab u noqdo qorshaha xukuumaddaada ee la dagaalanka musuq maasuqa ma waxaa jira qorshe cad oo xukuumaddu degsatay mise wuxuu noqon doonaa uun mid sidii hore loo ballan qaadi jiray aan waxba dhaafisnayn
maya waa mahadsan tahay wuxuu noqon doonaa eh, qorshe cad oo la ogyahay Eh, sida aada hadda ku aragteenna way ka muuqataa ayaan isleeyahay xukuumaddeeda inay ka duwan tahay xukuumadii hore Eh, kow eh, xukuumadda golaha wasiirada oo dhan waa arrin ay ka midaysan yihiin loogana hadlo mar walba golaha masjirida waxaa jira guddi dhaqaale oo godaha wasiirada ka mid ah oo wasiirada qaarkood ay mm, ku jiraan guddigaas oo uu madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa ay ka shaqeeyaan inay keenaan qorshe cadcad oo lagula dagaalamayo musuq maasuqa taasi waa kow labo waxaan bilownay inaan fiirino shilin walba oo xukuumadda soo gala in la ogyahay meesha uu ku baxayo cidda bixinaysa iyo cidda la siinayo maadaama aan kordhinay kontaroolkii dhaqaalaha yar ee soo gelayay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa hadda inaan kuu sheego laga soo bilaabo anigu bil ayaan joogaa iyo wax yar eh, aan ra-isul wasaare ahay maalintii eh, xukuumaddii la ansixiyey kadib Eh, intaas waxaan bixinay mushaar oo aan siinay janaayo febraayo iyo maarso oo la dhammaystirayo maalmaha soo socda Eh, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada oo dhan mushaarkii xildhibaanada oo dhan iyo qaar ka mida ciidamadana waxaan bilownay inaan bixino janaayo ilaa bisha abril dhammaadkeeda hadafkeygu waxa uu yahay haddii ilaahay igu guuleeyo in bisha may dhexdeeda aan dhammaystirno inaan qof walba oo dowladda u shaqaysa siinay mushaarkeedii laga soo bilaabo janaayo ilaa abriil hadafkeyga kale waxa uu yahay in qof walba oo dowladda soomaaliya u shaqaysa la siiyo mushaar qof walba oo mushaar ay siisa dowladda soomaaliyana uu yahay qof dowladda soomaaliya u shaqeeya Waayo, waxaan rabaa ra-iisul wasaare xukuumadihii kaa horeeyey mar dhow waxaa cusub mudan daawadaan dhegeystayaal waxaan fursad siin doonaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha oo qadka telefoonka hadda qaarkood ay ku jiraan laakiin waxaa loo kuydiyo mudane ra-iisul wasaare xukuumadihii kaa horeeyey waxaa la degay inta badan waqtigoodana qaatay khilaaf soo kala dhex geli jiray hay-adaha dowladda Eh, waxaan shaki ku jiray khilaafkaas inuu sabab u ahaa mararka qaarkood uu salka ku hayay dastuurka arrimo ku saabsan si haddaba looga gudbo dhamaystirka dib u egista dastuurka xukuumaddaada maxaa uga qorshaysan
Eh, maya dastuurka ummadda dastuurku waa waxa isku haayo ummadda soomaaliyeed waa waxa haga xukuumadda eh, madaxweynaha baarlamaanka iyo hay-adaha kala duwan ee dowliga Eh, wasiirka cadaaladda ee xukuumadeyda waxa uu bilaabay inuu keeno golaha wasiirada fikradihii lagu soo dhammaystiri lahaa dastuurka qabyada ah Eh, waxaan kala xaajoon doonaa haddii ilaah yidhaahdo baarlamaanka oo wada shaqaynta baarlamaanka iyo eh, xukuumaddeeda aan hadda anigu dareensanahay inay runtii aada u wanaagsan tahay Eh, waxyaabaha aan hore u sheegay si loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ah si looga shaqeeyo dowlad wanaagga si looga heshiiyo hadafyada iyo himilooyinka dad- dadka um- ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa waxaa muhiima in lasoo dhammaystiro da- dastuurka waan bilownay shaqadiisii laakiin sidaad og tahay waxaan joognaa xafiiska in ka yar laba bilood haddii ilaahay yidhaahdo laakiin bilaha soo socda waxaan eh, waxaad arki doontaan ama maqli doontaan annagoo eh, ka gaarnay meel fiican dastuurkuna waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo isku haya ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed ayay muhiim u tahay marka laga shaqaynayo dastuurka in ay muhiim tahay in dadku ay fahamsan yihiin meesha uu maanta maraayo waxa ka dhiman meesha aan rabno inaan gaarsiino iyo sida aan rabno inaan ku gaarsiino waa ra-iisul wasaare aad u mahadsan tahay su-aalahayga waan dib su-aalo badan ka saabsan iyo haran dib aan dhigan doonaa fursadda sidaan ballan qaaday waxaa iskala daawadayaasha dhegeystayaasha daawada dhegeysta barnaamijka kulanka duwaadka hadda dib nooga soo biirtay waxaa marti ku ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre haddaba qadka ugu horeeya qofka ku jira haba asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacay halkaa joogto
magacayga waxaa la yidhaahdaa aadan maxamed aadan waxaan idinka soo wacayaa iswidan aadan maxamed aadan iswiidna joogtaa soo dhowow aadan kusoo dhowow barnaamijka kulankaas dowadka Eh, ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
waa andhawahay walaal marka hore waxaan salaamayaa eh, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo adigoo ah daajiyaha barnaamijka
qaada soo dhowow
waa dhawahay runaantii aad baan ugu farxansanahay sida wanaagsan ee dadnimada leh ee insaaniyadda leh ee ir- ee uu ra-iisul wasaaruhu isku daya mar walba inuu shacabka soomaaliyeed uu u qanciyo oo uu u bandhigo ama uu u- u sheego barnaamijkiisa siyaasadeed aad iyo aad baan ugu farxansanahay waana soo dhaweynayn haddana shacabka soomaaliyeed iyo sida wanaagsan ee abaaraha iyo iyo dhibaata marka su-aasha Okay. su-aasha aan weydiinayo ra-iisul wasaaraha waxa weeyaan maxay ugu talagaleen dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan maxaa la dhaha waddanka gudihiisa iyo kuwa hadda dibadda laga soo celinayo waddankii la keenayo iyadoo aan ka warhayno dhibka dhacaysa maanta waxay ku dhacaysaa dhalinyarada soomaaliyeed marka maxaa barnaamija ay dawladdiisu ugu talagashay inay u qabato dhalinyarada soomaaliyeed haddee su-aashaada waa la fahmay wasaaruhu kaga jawaabi doonaa mudane wasaare waxaan israacin doonaa saddex ilaa afar intii marba suuragal ay noqoto si aan waqtiga u beeqaamin oo aad halmar ugu jawaabto qofka ku xiga halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum وعليكم السلام برادر خير walaal magacaaga halkaa joogto درت عوالك السلام برادر لندن انجو احمد علي يرى علي رئيس الوزراء وائل سلامي ku celi احمد عبد عبد الفتاح احمد علي يرى cabdirasaaq muse cabdifataax احمد
axmed london aa joogtaa soo dhowow haye ee kusoo dhow barnaamijka kulanka do-adka maxaad ra-iisul wasaaraha weydiinaysaa وائل سلام علي رئيس الوزراء رئيس الوزراء مجلس حساب انا سوجيتو قير قيرتيسو وطاي الهي لو فوده وانا حد مركو خلك لو وريي وحياله بدل او قبتay ay kamid yihiin dad badan baa la bedela markuu xilka la wareegay oo wasiirka oo warfaafinta kamid yahay iyo taliyaha ciidamada marka taliyaha amniga wasiirka amniga marka khayr waxaan rabaa hal walaxaan rabaa inuu noo sameeyo wasiirkeena maxaan hadduu ilaahay yiraa shirka lagu qaban doono london waxaan ka codsanayaa oo asliga ah inuu marka london yimaadin oo loo furo hal hal akoon oo ah inaan lacag ku ridi karno bil kasta dadka waddankaa jooga waa dad malaayiin dad ah lacag bay helaan lacag bay saca soo gasho inaan lacag ku ridi karno akoon dowladda leeyahay oo uu qeyre iyo madaxweynaha iyo dowladda mas-uul ka yihiin oo aan lacag ku ridi karno akoonkaas oo ah akoon leedahay dowladda qaranka oo wax dadka markay dhibaato timaado loogu loo- maaragta wax lagu samayn karo intaasaan ra-iisul wasaaraha inaan u sheegto waana mahadsantaa waa khayr allah kusiiyo aad waa mahadsantahay axmed Ee, qofka kale ee ku xiga halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga halkaa joogto نقع وعرفت الأحمد بجمل كعرارة جوا haye soo dhowow ee, ra-iisul wasaaraha maxaad weydiinaysaa وإن سلام علي رئيس وزارهنا ما شاء الله وحاول يدي لها أنا وحانا نقول ترجع لنا الصومالية دينا نرجع عليها مقدش عقب احنا وحبابها إنه مركب وحيابين نقول ترجع لنا ويدي لها
waa mahadsan tahay dib baan dadka ugu laamadaa rezaar waxaad moodaa laba su-aal inay si isku mid a u yihiin aadan oo joogay sweden iyo gabadha hadda ugu dambeysay ee kaaraan naga socday after oo dhalinyarada ku saabsaneed soo dhawow Eh, waa mahadsan tahay Eh, bismillahi raxmaan walaalkay aadan horta eh, aad baad u mahadsan tahay eh, inaad ka hadashay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan eh, dunida daafaheeda Eh, waa runtii wax aada looga xumaado in dhallinyaradeenni ahayd mustaqbalka ummadda soomaaliyeed inay iyaga dhibaataysan yihiin dhibaatadaasi waxay salka aadan u ku haysaa dhibaatooyinka badan ee ka jira dalka soomaaliya ka mid tahay nabadgelyo xumada shaqo la-aanta dhaqaale la-aanta horumar la-aanta waddanka iyo ummadda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed oo aan dad dalkoodii ku qabin niyad wanaag waa in la dareemaa dalkan in la isla leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed si wax looga qabto arrimahooda annagoo u taagan eh, maalin walba haddana waxaan aaminsanahay anigu muhiim inay tahay dalkan in nabad laga sameeyo dhaqaalihiisa la kobciyo shacabka niyadooda la dhiso ummadda la isu soo dhoweeyo cid walba oo shaqo doonaysa ay mustaqbalka shaqo- shaqo heli karto horta si aan u yarayno dhibaatooyinkan dadka soomaaliyeed oo qaxaya waa inaan isweydiinaa maxaa qaxinaya dadka muxuu qof- qofi dalkiisa uga tagaa wuxuu uga tagaa inuu ka waayay noloshii uu rabay dalkiisa sidaas daraaddeed aadan waxaan eh, dhihi ka- ka shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdaa shaqadeedana aan bilownay naga daacada ilaahaynaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo inaan waddanka xaaladda uu ku jiro wax ka bedelno taasoo mar ka dambe keeni doonta in haddii ilaah yidhahda dhalinyarada soomaalida dhib ka baxaan waa naloo soo sheegaa meelo ay ku dhibaataysan yihiin qaar meelo ku xiran oo xukuumaddeeda ay ka shaqeeyaan uu shalayto xukuumadda shirka xukuumadda golaha wasiirada ayaa arrimo saasa looga hadlayo oo ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo meel ku xiran oo ay tahay dowladdu inay u gurmato waa u gurmanaynaa si laakiin karaamadii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed loo soo celiyo meelna cizo iyo karaamo ku yeelan mayno haddii aan dadka soomaaliyeed aanay dalka gudihiisa wax ka qaban walaalkay axmed london waxaan leeyahay waa mahadsan tahay taageeradaada haddii ilaahay yidhaahdo haddana waa jiraan akoono guddiga ay leeyihiin gurmadka abaaraha kuwa kalena dadka soomaaliyeed waa loo loo samayn doonaa eh, cid alle cidi doonaysa inay eh, dalka iyo dadka wax u qabato waxaan intaas ku daraayaa in haddii ilaahay yidhaahdaa ay naga go-an tahay eh, in wax walba oo lagu aamino dowladda soomaaliyeed in aada nagula xisaabtami kartaan walaashay ester waxaan leeyahay sida aan u sheegay axmed soore aadan ayay tahay muhiim in dhalinyarada soomaaliyeed shaqo loo abuuro waana ku tala jirna haddii ilaah yidhaahdo isla arinta axmed oo kale hadda markaan xooga kasoo tusaale qaato london shir baa ka dhacaya haddana waxaad moodaa dadka soomaaliyeed shirka london ka dhacaya inaysan faham badan ka haysan haddaad si kooban dadka ugu sharaxdo shirka london lagu qabanayo ee soomaaliya qusay madaxweyne wasaare muxuu yahay
may shirka london waa shir horta eh, ka shaqayntiisu ay soo bilaabatay waqti dheer Eh, ayna ka soo bilaabatay inta aanba doorashada la gelin Eh, waa runtii shir eh, niyad wanaag si niyad wanaaga dowladda ingiriisku iyo eh, dowladaha kale ee saaxiibada nala ah ay ugu talagaleen maadaama dalka dowlad cusub ay ka dhalatay in mar kale la garab istaago dadka iyo dowladda soomaaliyeed kaasoo looga hadli doono sidee baa wax looga qaban karaa nabadgelyada soomaaliya sidee baa wax looga qaban karaa dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya sidee baa wax looga qaban karaa dib u soo nooleynta kaabayaashii dadka soomaaliyeed lagu kaab lagu caawin jiray sidee baa dowlad wanaag looga shaqayn karaa sidee baa lagu gaari karaa eh, hiigsiga aan rabno waa shir loogu talagalay in dadka soomaaliyeed iyo dalka lagu taageero dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba Eh, wax wax alle iyo wixii ka soo baxana waa waxaan la wadaagi doona shacabka soomaaliyeed inkastoo annaga hadafkeenna koowaad uu yahay wax la yidhaahdo shacabka soomaaliyeed iyagu inay marka hore isku tashadaan aada waa mahadsantaha madaxweyne ra-iisul wasaare daawadayaal dhegeystayaal dib ayaan fursaddeena idiin siin doonaa waxaa sidoo kale xusid mudan waxaad nagala socotaan baraha bulshada fariimo waad noo reebi kartaan intii aan ka gaarno fursad waan siin doonaa sidoo kale fariinta gaaban ayaad noogu soo diri kartaan aragti ama su-aal waxaad qabto oo nambarka ah afar saddex saddex aan markale ku celiyo fariinta gaaban afar saddex saddex waad noogu soo diri kartaa ra'yi iyo su-aal intaan barnaamijka ku jirno hadba intii aan ka gaarno waan siin doonaa qofka qadka ku jira halow
halo asalaamu calaykum walaal magaca halkaa joogto calaykum salaam waraxmatullah magacaygu waa bashiir cabdiqaadir cali waxaan joogaa magaalada baydhabo bashiir baydhaba joogtaa soo dhawow ee, kusoo dhawow barnaamijka kulanka doorka wasaaraha maxaa weydiinaysaa
marka hore waan salaamayaa ra-iisul wasaare khayra iyo adiga oo daadiyaha barnaamijka ah waxaan weydiin lahaa ra-iisul wasaaraha arrinta dhismaha ciidanka oo laysku haysta maalmahan oo arrin xasaasi ah ee dowladda maxaa uga qorshaysan arrintaas sidee ee, maamul goboleedyadana ee arrintaas sayto u falgelinayaan oo saameyn ugu leeyihiin ama siday uga qayb qaadan karaan
wasaaraha waan sii doonaa inuu kaaga jawaabo qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu halkaa joogto
magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed awil waxaan joogaa magaalada london maxamed xagee joogtaa london ha ee soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka kulanka doodka maxaad ra-iisul wasaaraha weydiinaysaa ha ra-iisul wasaaraha waa islaamaya iyo adiga iyo barnaamijka maanta oo maarata aad uga hadlaysiin adiga iyo ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare waxaa- waxaan su-aalayaa su-aalo oo mataqaana oo ku saabsan ciidamada maaragtay magaalada muqdisho amisom jooga n- stadium muqdisho ay weli degan yihiin saan filaya haddaan ayaantaan intii dambe saan inta intaa ogahay maxaa looga saari la yahay meelaha ay degan yihiin oo shacabku u baahan yahay su-aasha kaloo qabo waxa waaye shirka london ma ma uga hadlaysiin cunaqabateynta in lain kaga qaado hubka si aada ciidamadiin udhisateen
tahay
maxamed aada u mahadsan tahay labada su-aal shirka london ra-iisul in kastoo uu ka hadlay haddana aanan jeclayn in markale dib loogu celiyo balse fursada usii doonaa inuu kuu guud maray in cunaqabateynta in soomaaliya laga qaado qayb ay ka noqonaysa in kale su-aashaada inuu kaga jawaabi doonaa qofka ku xiga halo asalaamu calaykum
halo islaan walaal magacay halkaa joogto
walaal magaceyga waa xil maxamed daalen oo magaalada muqdisho axmed muqdisho joogta soo dhow kusoo dhow barnaamij kulanka toddobaadka ra-iisul wasaaraha maxaad weydiin lahayd intaba waa ku dhowahay barnaamijka ra-iisul wasaaraha xasan cali qiroos aada u salaamaya sida dawaadin kale oo si muuqdiisi qarsoonba u wada dareenkiisana mid dadka dhan ay ka muuqdaan macaha waa mid loo wada jeedo fikradda aa ku tarsanaayo waxay tahay in uu ra-iisul wasaaraha in badan in badan uu bulshada si fiican u dhex galo dhex- dhexgalkiisa waa dareemeynaa meel walba waa ahaatee su-aasha aan oo aweydiinaya waxay tahay annagii shacabka soomaaliyeed magaalada muqdisho waa aan joognaa wallahi xitaa iska dhaafay mushaarka xitaa inaan aan rabin sacaadiya saacada ugu shaqeynana qaranka u adeegana inta nolosheena ka dhiman xakee ugu soo hagaagayna xakee ka shaqeynaa xitaa wallahi inta meesha cagaa ma rabno shaqada meesha ugu dhow aan ka qabanayno wasaare inuu noo tilmaamo insha allah waxa
axmed waa waa lagu fahmay aada u mahadsantahay ra-iisul uu kaaga jawaabi doona ra-isul qof kale afraada raacsanaya maadaama dadku ay soo bateen halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga halkaa joogto
ملاعق حاوحيقا وحن جوغا سويدا xaawo sweden baa joogta soo dhow kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ra-iisul wasaaraha maxaad weydiinaysaa
رئيس وسارها وسلامية فرتبن كي بقولك أديك وسلامية رباه سؤال شيء دوحي تهي horta awalan dawladdan khayr allaha siiyo waa dawlada cusub goor la dhaliilo iyo goor laga badbadiyona ma gaarin laakiin ummadda soomaaliyeed waa waalato waa wada siyaasi ma garata waxa weeyaan nimankan gobolada dhanaya madaxweyneyaashana inay la tartamaan dawladda oo ay wadanka khalkhalgeliyaan wax loo baahan yahay maa shacabkuna waa wada arkaa qaladka jira ma garat xaawo waaya fadlan su-aashaada toos u abaar dad kalaa kaa dambeeya iyada waxaa warayaan dawladdu inay noqoto dawlad jirta oo la sameeyo dastuur dadka kala haga oo madaxda sharciga gobolada iyo qaranka kala haga oo aan la isku qaldamin oo waxa weeye qolo walba garata waxa yadaada ay systemka ku shaqaynayso oo aan dawladda qalqal la gelino nin kastoo kursi waayaa uusan dawladda waalin dawladdu horta hawshii qabanayso ay ka bilowda ciidanka iyo dastuurka aada u mahadsantahay waxaan u gartay xaawo guwaabo ayaa kusoo koobatay ra-isul wasaar soo dhow bashiira ugu horeeya oo meedhabo joogay walaalkay bashiir waa kuu mahad celinayaa waxaan aada u dareensanahay arrinka dhismaha ciidanka inay tahay wax u muhiim ah shacabka soomaaliyeed oo dhan iyo eh, baarlamaanka xukuumadda madaxweynaha siyaasiyiinta dalka joogta oo dhan waana muhiim wax walba oo dadka soomaaliyeed saas ugu muhiima qarannimadeenana lafdhabarka ah in laga wada hadlo sidaas daraaddeed ayaad sidaad ogtahay bashiiro waxaan u tegey eh, guddiga baarlamaanka ee amniga iyo difaaca iyo guddoonka baarlamaanka waxaana uga jawaabay su-aale ay qabeen taasoo ay eh, runtii aada eh, ugu qanceen waxaa kaloo aan ku heshiinay inay noo soo diraan wax walba oo talo ah oo la xiriirta eh, dhismaha ciidanka labada guddinina way noo soo diri doonaan haddii ilaha irada iyagoo noo marsoo noo soo marsiinayo guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay wada shaqeeyaan waa muhiim dalka soomaaliyeed wuu naga dhexeeyaa waan isla leenahay nidaam federaala ayaan qaadanay nidaamkaas inaan ka shaqaysiino waa muhiim in la isisii fahmo in shakiga ummadda soomaaliyeed laga saaro in qofka gobolka jooga iyo qofka magaalo madaxda jooga uu ogaado qof waliba inuu yahay qof soomaali ah laakiin sida keliya oo soomaali lagu karaameynayo inay tahay annagu inaan iscisayno kala dambayno isna ixtiraamno dowlad deennu haddaanay xoog ku lahayn dalka gudihiisa oo annagu aan isugu dulqaadan weyno aqbalina weyno inaan dowladda isla leenahay dibadda xoog ku yeelan mayno maxamed shirka london waa mahadsan tahay arrimahan aada ka hadlayso oo ah in qoraqabadaynta nala ka qaado diyaar ayaan u nahay inaan arrinkaas ka shaqayno waan bilownay ka hadalkeeda aniga iyo madaxweynuhu si amniga soomaaliya wax looga qabtana aada ayay muhiim u tahay in cunaqabataynta meelaha ciidamada amisom ay degan yihiin oo istaada muqdisho ay ka mid tahay
meelahaasoo dhan waxaan u baahanahay in dadka soomaaliyeed dib loogu soo celiyo way soo booqatay wasiirkayga dhallinyaradii isboortiga maalin dhaweyd way tagtay iyada oo doonaysa inay arrinkaas wax ka qabato shirka golaha wasiiradana waxay keentay warbixin dheeraad ah oo arrinkaas la xiriirta waxaan rabaa inaan marka hore idiin sheego inay muhiim tahay in nabadgelyada magaalada oo dhan iyo dalka gudihiisa intiisa kale wax laga qabto si loo soo celiyo adeegyada bulshada oo loo baahnaa walaalkay axmed axmed oo muqdisho joogaa waxa uu yidhi inta dowladda u shaqaysa mooyaane inta kale ee aniga iyo lamidka ay aragta inay dalkooda si mutadabaacnimo ah ugu shaqeeyaan qaabkee xaggee ka bilaabi karaa fursad nocaaya xukuumaddu siinaysaa
axmed walaalkay horta waxaan rabaa inaan si gooni ah kuugu mahad celiyo in qof soomaaliyeed uu intuu ila hadlo uu yidhaahdo waxaan rabnaa inaan si mutadabacnimoa ugu shaqeyno dowladda iyo dadka soomaaliyeed waa marka niyadda iga xumaata waxaa niyadda ii dhisa annagu waa inaan isku tashanaa waa inaan bilownaa inaan iskaa u qabso dalkeena ku dhisnaa waa inaan bilownaa in aniga iyo xukuumadeyda iyo madaxweynaha aan bilownaa jidadka magaalada inaan nadiifino waa inaan bilownaa inaan idinkugu nimaadno meel walba ad joogtaan waa inaan bilownaa in idinka dowladnimada aan gacanta idiin soo gelino haddii ilaa yidhaahdo waxaan ka samayn doonaa xafiiskayga meel aada la soo xiriirtaan oo aan dadka soomaaliyeed ka codsanno inay gacanna siiyaan aadna waa kuugu mahad celinaya walaalkay axmed allah ku barakeeyo xaawo walaashay xaawo sweden adna aada baad u mahadsan tahay waa runtaa intaad sheegayso dowladdu ma gaarin wakti la ammaano ama la dhaliilo laakiin waxaa muhiima inaan isla jaan qaadno maalinta ugu horeysa ay shaqadu bilaabanayso waa run waa muhiim inaan dastuur leenahay na kala haga waxaa kaloo muhiima xaawo ugu yaraan inaan runta isu sheegno ugu yaraan inaan aqbalno inaan dalka isla leenahay ugu yaraan inaan dadka ka yani isu soo dhaweyno si ay isu aaminaan sidaas daraaddeed haddaad maqashid in mararka qaarkeed dadku ay wada hadlayaan layska qabsanaayo waxaan kaa codsanayaa inaad u dareentid in layska qabsado waxay ka fiican tahay in la kala tago laakiin insha allah waxaan gaaraynaa waqti aan laysqabsan doonin
waaya aada waa maadsantaa mudane wasaare dib ayaan ugu laaban doonaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qofka qadka ku jira ayaan jecla inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليه السلام ورحمة الله ما عيالك جبته عبد العزيز يوسف حاجي لكن لي مقدشة جبتها سود عبد العزيز حاجة آه هذا الزراء ويديسه
حربة وطن كان وطن بربرو وايه waxa waaye waxaan rabnaa inaan weydiiyo su-aal ah wadankan wax kastoo jooga garsoor ha ahaado ciidan ha ahaado qaab qabiil ay ku shaqeeyaan dhammaantood arrintaas ra-isul wasaaraha maxaa ugu qorsheysan inay wax ka qabtaan dhulaa bakaara ku laheen hooyaday ku laheed dacway ku jirtay dadaan lagu soo dacweys annagaa laheen hadda maku gubtaan ugula soo sheegtay waxaa ka dhisa la hadda aad soo maasantahay su-aashaada dabcan waxay u dhigan tahay in hay-adaha dowladda lagala dagaalamo qabiilka wayna kaaga jawaabi doonaa ra-isul wasaaraha waad mahadsantaha qofka xiga halo asalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaa joogto
walaal magacayga maryam baan dhahaa denmark baan joogaa maryam denmarkaa joogtaa soo dhawow maryam ra-isul wasaaraha maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso ra-isul wasaaraha waan salaamayaa adiyo adigaba ra-isul wasaaraha saddex su-aalood baa gaban baan rabaa inaan weydiiyo insha allah su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan waxaan aragnaa nimcadii inay ilaahay bilaabatay alxamdulilah waan ku faraxsanahay marka waxaan rabaa dadkaas maxaa dhibaateysan ee soo qaxay ee aragna guryaha ay ku jiraan say u egyahay oo maryaha ka samaysan maadaama roobkii nimcadii bilowday ra-iisul wasaaruhu dawladdiisu maxay dadka ugu tala gashay su-aasha kalena waxa weeyaan maadaama bishii rabadaan ee barakeysanay fooda nagu soo hayso waan arki jirnay qaraxyo magaalada muqdisho ka dhaca marka maxay amni dadkaas muslimiinta ah ee bishii rabadaan inay dhibaato ayna ku dhicin muxuu ugu talagalay dawladdiisu su-aashii saddexaad waxa weeye waxaan midiyaha ka aragnaa in in maxaaye dawladaha yurub ay khaasatan ingiriiska oo kale uu maxaaye ogolaaday in maxaaye ciidamada meel lagu tababaro gobolka maxaaye bocolia looga dhiso laakiin ciidamada ethoobia ay diiday oo ciidamo meel ay kusoo gurtay way tidhahdeen yani xeradaasi amniganagu dhibaato u yahay sidaa xoshaal baan raba inaan weydiiyo laakiin midda dambe su-aasheeda si fiican uma jilicsana waa mahadsan tahay maryam uu kaga jawaabi doona ra-iisul wasaaraha qof saddexaad ayaan raacsanayaa oo kale hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه جيت ونصتها إذا عدا راديو مقدشو إيه قرنكا إيه halkaa joogto
walaal waxaan joogaa eh, degmada kaaraan maxamed xasan eh, wa- waxaan salaamayaa ra-iisul wasaare khayre kaa qaada maxamed soo dhowow ra-iisul wasaaraha maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso Eh, horta ra-iisul wasaaraha eh, waxaan jeclaan lahaa bil waliba inoon eh, dhammaadkiisa jimco waliba saan inoon ugu soo fadhiisto si aan ugu warbixino eh, jaanisyadeenna ama fursadaheena aan hayno Eh, inaan codkeena gaarsiino mar waliba ra-iisul wasaare uu mahadsan yahay baraha bulshadana mar walba si mar walba access u yeesho inaan la kulanno ra-iisul wasaaraha Eh, waa ra-iisul wasaare dhalinyaraha ah mar walba waxaan jeclaan lahayn inuu mar walba dhalinyarada u qabto taas waxaa waa aragti waaye Eh, waxaan leenahay Eh, horta inta badan dawladda waxaa ushaqeyso toban kun oo qof aa ushaqeyso ugu badnaan Eh, markii aan gaarigii aan wadano oo shacabka ah waxaa lagu leeyahay eh, wadada ma mari kartid haddaana dawladda iyo aan ushaqeyneyn waxaan aanan dad muwaadin ah waxaan xaq u leenahay inaan meel adoo waqtiga dhowraa hadalkaaga su-aalee si uu kaaga jawaabo waa mahadsantaha walaal Eh, su-aasheeda waxaa waaye eh, dawladda miyaysan awoodin in shacabka ay siiso kaarar oo eh, national i d kaar ah oo meel walba ay ku mari karaan oo aqoonsiyaal leh Eh, eh, oo waddo waliba aan ku mari karno oo taas la xaqiijinayo qofkii la siinayo Eh, la- waa mahadsantahay maxamed uu kaaga jawaabi doona ra-isul wasaaraha mudane ra-isul wasaare soo dhowow abdaciisa ugu walaalkay horeeyey cabdicaiis oo dharkeynley jooga in hay-adaha dawladda lagala dagaalamo qabiilka
Eh, wuxuu ku bilaabay hadalkiisa dalkan inuu yahay dal burburay waa ku raacsannahay waa dal burburay laakiin dadkii dalkan iska lahaa waa annaga waa inaan dib u dhisnaa Eh, burburka dalka ayaa keenay in qabiilka iyo qabyaaladuna ay sii badato Eh, is aaminaad la-aantu waxay dhalisaa in qofku uu qabiil iyo qabyaalo dagaal eh, da- da- da- la gala dabada sidaas daraaddeed eh, waxaan rabnaa inaan horta soo celino kalsoonida ummadda soomaaliyeed Eh, haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa in eh, ummadda soomaaliyeed ay ka waantoodo qabyaaladda laakiin ma uga waantoobaysa inaan la hadalna keliya waxay uga waantoobi doontaa in horta qabyaaladda wax lagu bedelo la keeno waa in cadaalad la keeno waa in dowlad wanaag la keenaa waa in musuqmaasuqa wax laga qabtaa waa in dadka soomaaliyeed intay dib u heshiisiin dhab ah wadahadal dhab ah eh, daahfurnaan leh furfurnaan leh ay ay helaan oo dadku ay wada hadli karaan runta la isu sheegi karo si qofka soomaaliyeed uu u qanci karo in madaxda dowladda ay yihiin dadkii matali lahaa inta laga gaarayo marka waa inaan si cilmiyeysan uga sii shaqaynaa shacabka soomaaliyeed sida adigoo kale abdiciisona aan aan kala tashanaa kalana hadalnaa mar walbana aan aan ka wargelinaa haddii ilaha yidhahdo walaashay maryan oo joogta denmark eh, kow eh, ilaahayaan ugu mahadinaynaa in ilaahay roobna siiyo Eh, ilaahay waxaan kasii baryaynaa inuu roobka noo sii kordhiyo Eh, adigana waxaan eh, kuugu mahad celinayaa eh, in aad dadkaada ka naxaysid rabtidna in in la taageero Eh, waa og tahay inaan marar walba aan dadka soomaaliyeed u sheegay inay muhiim tahay in dadka loo soo gurmado Eh, annaga ka dowlad ahaan waxaan leenahay wasaarad khaas ah oo u xil saaran la dagaalanka abaaraha iyo dadka dhibaataysan iyo dadka soo barakacay sidaas darteed waxaan mar kale ku celinayaa an iyadoo dowladdu ay sii dardargelin doonto dadaalkeeda magaalada muqdishona guddoomiyaha gobolka banaadir runtii oo ah nin dhalinyaro aada u firfircoon inuu shaqo arrimahaas la xiriirta bilaabay gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir ee ka shaqeeyana iyo dad dhallinyaraa isxilqaamay oo dhakhaatiir iyo cid walba iskugu jirtana inay runtii aada dadkooda ugu gurmadeen idinka dibadda jooga waxaan idinka codsanayaa mar labaad waan idinku dhiirigelinayaa dadkiina way dhibaataysan yihiin fadlan la soo xiriira guddiga gurmadka abaaraha soo taakuleeya dadkiina ramadaanka iyo qaraxyada sidaan hore u sheegay haddii ilaahay yidhaahdo waxaan aada ugu mashquulsannahay inaan arrimaha nabadgelyada wax ka qaban doono haddii ilaahay yidhaahdo anoon halkan ka sheegi doonin qaababkii sidaan u qaban doono ugu dambayntii tababara tababarada ciidamada dadka soomaaliyeed waxaan horta u sheegayaa kow in aanay wax walba oo ay maqlaan ama miidiyada lagu qoro inaanay ka nixin ama run u malayn tababarada ciidamada waxay noqon doonaan wax ay dowladda soomaaliyeed og tahay go-aankeedana gaarto nambarka ciidanka ummadda soomaaliyeed yeelanayso waxaa go-aankeeda gaaraya dowladda soomaaliya waxaan rabaa mid kale inaan dadka soomaaliyeed ka jaahil bixiyo oo ah waxay dareensan yihiin inay dowlad goboleedyadu rabaan inay la wareegaan ciidamadii soomaaliya shirkii madaxda dowlad goboleedyada iyo aniga iyo madaxweynaha runtii madaxda dowlad goboleedyadoo dhan waxay yidhaahdeen xataa dowladda federaalku ha la wareegta ciidamadeena haddaad dhaqaale iyo aada u haysaan ood maareyn kartaan dowlad goboleedyada madaxdeeda lafteedu waa dad soomaaliyeed oo raba soomaaliya inay hagaagto laakiin dad ayay matalaan waxayna qaab ka yihiin burburkii dalka na soo maray iyo wixii aan hadda sheegayo oo ahaa dalkani wuxuu u baahan yahay in dib loo nabadeeyo dadku ay dib isu soo abaabulaan dib isu aaminaan dareemaan dowladi inay jirto dadkoo dhan u adeegaysa maxamed kaaraan oo yiri waa in loo sameeyaa national i d card national i d card la helo waxay muhiim u tahay kow in doorasho dalka laga qabto labada kun iyo labaatanka labaatan iyo kooda labo in wax laga qabto sugidda ammaanka saddex inay dadka soomaaliyeed u dhib yaraysa iyaga laftooda socodkooda waa qayb ka mid a shaqooyinka aan rabno inay aan dowladdu ay wax ka qabato laakiin wakti qaadan doonta inta ka horeysa haddii ilaa yidhahdo waxaan wax ka qaban doonaa ammaanka oo ah furaha nolosha taasoo idinkana idin dhib yarayn doonta haddii ilaa yidhahdo dhaqdhaqaaqiina waa mahadsantahay waayahay telefoonada ka sokow waxaa fariimo ay naga soo gaarayaan dadka baraha bulshada tooska nagala socdo barnaamijka facebook ayuu toos life uga yahay fariimaha xagga facebook aan helayno kow waa guubaabo iyo bogaadin mahadcelin in waqtiga aga caafiyeyso labo waxaa ugu badan ee facebooka iyo fariinta gaaban ee nambarka dadka aynu soo weydiinaan ay tahay xagga qorshaha dib u heshiisiinta oo xukuumaddaada u degsan gaar ahaan dib u heshiisiinta markay noqoto soomaaliya iyo somalilan wada hadaladooda in la sii wado muxuu yahay qorshaha xukuumadda wadeegta
maya waa qorshe qof walboo soomaali ah meel walba ha ka jooga soomaaliya kow horta wuu og yahay xaaladda dalka uu ku sugan yahay horta waa inaan xaqiiqda u sheegnaa ummadda soomaaliyeed oo ah kow wadankani waa wadan aan dhaqaalo lahayn kala shaki uu jiro dowladnimadiisii ay hadda soo ordamayso laakiin rajada waddankani uu leeyahay waa rajo aada u weyn dhibaatooyinkii aan soo marnay waan soo marnay waxbaan ka baranay mana ku noqon doono haddii ilaaha yidhaahdo sidaas daraaddeed marka uu waddankani hore u dhaqaaqo waxaan idiin sheegayaa waxaan u dhownahay dalkani meeshii uu dhibka uga bixi lahaa markan dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dowladdooda garab istaagaan markan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay is-aaminaad fursad siiyaan markan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay xoog inta ka badan geliyaan markan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhib waa soo aragnee inaan isku dayno wanaagga iyo isu tanaasulka inaan ka shaqeyno arrinka somalilan iyo soomaaliya o dhan dalka dhan ayaa dib heshiis ubaa dib heshiisiin u baahan somalilan waa dad walaalaheena qayb ka ah weligoodna ka ahaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waktiga burburkana runtii aan ku jirnay wax badan u qabtay dadka soomaaliyeed oo dhan in wada hadaladii iyo howlihii nabadeynta dib looga shaqeeyo waa qayb kamid a aan baarlamaan ka baarlamaankana ka sheegay ajendaha xukuumadeyda iyo ajendaha madaxweynaha oo dhowr marka hadle hadafka madaxweynaha uu dalka ku hogaamiyo waana howl aan haddii ilaah yidhaahdo rajeyn rajeynayno inaan wax ka qaban doono insha allah waa dib waxaan u laaban doonaa telefoonada qaybihii ugu dambeeyey ee telefoonada ayaan fursad siin doonaa qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum
halo calaykum asalaam beeta walaal caafi magacaaga iyo halkaa joogto
waad mahadsan tahay magacaygu waa maryan waxaan kaala soo hadlayaa islidan maryan iswiid maa joogtaa soo dhawo ee kusoo dhawo barnaamij kulanka doodka maxaa jeclaan lahayd inaad ra-iisul wasaaraha weydiiso
aad baad u mahadsan tahay marka hore waan idin salaamaya adiga iyo ra-iisul wasaareheena waan ku faraxsanahay maanta hadalkayga inuu gaaro ra-iisul wasaareha waxaa kaloon usii mahadcelinayaa adiga oo suurageliyey in codkeena uu gaaro tala waxa weye nasan t v a suurageliyey wad maryan soo dhawow su-aashaada gal
su-aashayda waxa waaye walaalow dawladdeena waxaa lagu mashquuliyey barableen oo abaaraha ah barakacayaashuna waa ay badan yihiin barakacayaasha gudaha ku barakacay waxa ka daran oo aan rabaa inuu ra-iisul wasaaraha maadaama aanu daris ahayn uu og yahay dhibaatooyinka sweden ka jira haddii lasoo barakaco mar labaad anagu barakacayaal kalaan nahay oo dalkii dibadda ka joogo haddaan kusoo noqono maxaa naloogu talagalay ilaan shaqo ma haysana halka nacayreer baanu ka qaadanahay
waa mahadsantaa maryan ra-isul wasaaraha waa uu kaaga jawaabi doonaa qofka kale ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga halkaa joogto
walaal magacaygu waa xuseen cabdiraxmaan xuseen xaggee naga soo wacaysaa magaalada muqdisho haye xuseen soo dhawow maxaa jeclaan lahayd inaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda weydiiso cabdifatax ma ugu horeyn adigu waa mahadsan tahay waxaan sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta kusoo dhiirtay inuu ummadiisa soo hor fariisto ay su-aalo weydiiyaan asagana uuga jawaabo runtii waan ugu mahadcelinayaa
xuseen
midda labaad waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inaan u xaqiijiyo inuu yahay ra-iisul wasaarihii ugu fiicnaa ee soomaaliya soo mara marka laga reebo ra-iisul wasaarihii hore oo hadda madaxweynaha ah farmaajo marka soomaaliya waxaan leeyahay maanta waxa waxa u dhalatay fursad fiican iftiinaa soo baxayo ra-iisul wasaarihii madaxweyne fiicana is heleen waxaan ka codsanaa su-aashaada fadlan abaar
ya su-aashaada dad dad kalaa kaa dambeeya si aan waqtiga u beeqaamino dad su-aal qabto horey u abaar su-aasha okay cabdifatax su-aasheedu waxay tahay ra-iisul wasaaraha waxa wadankan uu soo maray waxa wadankan uu soo maray maxay ahayd doorashooyin muddo dheer ah waxaa jiray tacdiyo badan oo ka dhacay dad lacag laga qaatay oo loo diiday maxaa la doorasho inay ka qayb galaan lacagtoodana la haysto guddigii markay la hadleen u sheegeen maxay ahayd in ay bixinayso wasaaradda maaliyadda lacagta ay u celinayso arrinta inuu indhaha ku hayan ka codsan lahaa number one number two ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra-iisul wasaare wado fiicana haysaa procedureka hadda u marayso nabadeynta soomaaliya maxaa la dhahay waa boogaadina oo arrintaa hore usii wad waa mahadsantaha xuseen aadan ku salaamayna ra-isul kaaga jawaabi doonaa qofka ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo xagga qadka telefoonka ah halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacay halkaa joogto
walaal magacayga cabdiqaadir cumar ciise la yidhaahdaa waxaan kaasoo wacayaa wadanka imaaraadka cabdulqaadir cumar imaaraadkaa joogtaa soo dhawow walaale maxaa jeclaan lahayd inaad ra-iisul wasaarahaaga weydiiso
ra-iisul wasaaraha waa salaamaya ama waa salaaman tahay su-aashaydan soo sugalayaa iyo waxaan kaleeto oo siinayaa talo horta ra-iisul wasaaraha wax walba ma qaban karo madaxweynahana wax walba ma qaban karo adduunkao dhan hadday isu yimaadaan soomaaliya dhibaatada taalla in yar baa laga qaban karaa muhiimadda waxay tahay inaan la sahwareerin dawladan cusub oo ra-iisul wasaaraha uu noqdo motivator anaka business community cid walba uu motivation siiyo si wadankii nin walba gooni uu wax uga qabto waa midda ugu horeysa waa talaygata
si fiican waa lagu maqlaya cabdiqaadir labaad midda labaad aan rabay inaan sheego waxay tahay amniga soomaaliya waxaa wax ka qaban kara shan kun oo nin oo saddex boqol oo dollar loo qoro oo anaka business community ah qaybsano waxaana lacagta ay noqonaysaa sideed iyo toban milyan sanadkii haddii loo qaybiyo dadka dibadda ku nool iyo waddanka gudihiisa waxaa qof walba ku soo aaraya lacag ka yar afartan iyo shan dollar sanadka marka waxaan ma aha wax very difficult ah ama aada u dhib badan soomaaliya in wax laga qabto gacan shisheeyana waxumana tari karto abdiqaadir waa fahmay fariinta ah fursadaha ay xukuumadda ama dowladda ay siinaysa ganacsatada in dalkoodii ay qeyb xoqooshihiisa ku yeeshaan haddaad su-aal kala qabto fadlan taasuu abaar qofka ugu dambeeya taa waqtiga aada inoo hayaa waa dhammaatay su-aasha ugu su-aasha ugu dambeysa waxay tahay waxaan aqaanaa dhowr qof oo baylodyadii hore oo soomaaliya ciidanka cirka ee lahayd oo maxamed sheikh uu ka mid yahay oo sweden jooga rag badan baa jooga axmed sheikh oo isaga ruuxadiisa ingiriiska jooga oo maanta macalimiin noqon kara waxaa loo baahanya ciidankii hore ragga nool oo ilaa hadda jooga in loo yeero tigidada ana kaa bixinayna business community ah in uu la fadhiisto ra-iisul wasaaraha waa nin dhalinyaraha khayr allaha siiyo uu dhegaysto iyada ruuxadood wixii idea ay hayaan waddan kusoo siyaarin kara waana mahadsantihin jimco wanaag maasanta cabdulqaadir waa ku salaamayna mudane ra-isul wasaare soo dhawow
aada umahadsan tahay arinka
maryam maryan oo isweydiisay sweden ay nagala hadashay abaaraha iyo dadka dhibaataysan iyo iyaga horta waxaan leeyahay kulligeen ayaa nala ka rabaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen inaan ku qabano idinkana waa laydinka rabaa anagana waa laka rabaa maxaa ugu tala gasheen dadkeenan jooga dibadda oo haddii ay dalka usoo noqdaan maxaa loo haayaa idinku waxaad qayb ka tihiin dadka soomaaliyeed oo la rabo dalkooda inay dib u dhisaan waxaan rabaa su-aasha marka inaan adiga kugu soo celiyo walaashay maryan aan idhaahdo adigu dalkaada maxaad u tari kartaa dalkan waan wada leenahay adigii ra-isul wasaaruhu waa u samantihiin annaga waxaa naga go-an inaan nabadgelyadana wax ka qabano dhaqaalahana wax ka qabano si cid walbo soomaaliyeed oo doonaysa dalkeeda inay kusoo laabato ay ugu soo laaban karto haddii ilaah yidhaahdo shaqana uga heli karto fursad ay shaqo ku abuurtana ay heli karto xuseen waa un guubaabay ahayd xuseen waxaan leeyahay aada ayaad u mahadsan tahay guubaabadaada iyo sida aada noo dhiirigelisay arrinkaadi tiri doorashadii dadki galay iyo dhaqaalahoodii indhaha ku hayna haddii ilaah yidhaahdo waan weydiin doonaa dadka ku shaqa leh arrintaas cabdiqaadir ugu dambeeyey imaaraadka jooga inkastoo uusan su-aaleen laakiin haddana laba qodob ayuu meesha soo saaray oo mid uu yahay fursadaha dowladda ay siin doonto ganacsatada in dalkoodii ay qorshihiisa qayb ku yeeshaan isagoo tusaale usoo qaatay madaxda dowladda aan wax walba isu koobin ama aysan qaban karin iyo midda labaadoo ahayd in la isku soo ururiyo ciidamadii hore ee dalka dibadiisa kala jooga ugu horeynta horta walaalkay cabdiqaadir waxaan leeyahay runtii waad asiibtay waxaad ku asiibtay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo wasiiradu ma qaban karaan wax walba dalkan haddii la rabo in dib loo dhiso sida hadaaye yarkii ila hadlaaya aadan magaciisu ahaa oo kale waxaa la rabaa qof walbo soomaaliyeed inuu isu istaago inaad taladaas bixisay cabdiqaadirow aadaad ugu mahadsan tahay laakiin taladii waxaa la rabaa inaad intaad is-abaabushaan idinkoo ganacsato ah idinkoo dad aqoon la ah aqoontii iyo maskaxdii iyo dhaqaalihii kulli idinka ahaaya inaad intaad is-abaabushaan ugu yaraan aad tidhaahdaan ganacsatadu waxay sameynayaan toban kun ama shan kun ama shan iyo toban kun ayay bixinayaan mushaarka ciidanka waxaa laydinka rabaa dalkan idinku aada leedihiin inaad dib u dhistaan waxaa laydinka rabaa dowladnimada inaadan ka cabsanina waxaa laydinka rabaa dowladii idinku inaad usoo dhawaataan waan dhiiri gelinayaa runtii taladaada aadna waad ugu mahadsan tahay arrinkan ah oo aad ka hadlayso oo aada leedahay duulayaashii hore anigu cid walba oo soomaaliyeed oo diyaar ah inay dalkan wax u qabato diyaar baanu ahay subaxe subax walba sideedda ayaan shaqo bilaabaa oo aan shirka ugu horeeyo leeyahay maalin ilaahay keeno intaan maalinta jimcaha ka ahayn ilaa habeenkii wakti dambena waan shaqeeyaa wasiiradeyduna waa sidaas cid walba oo diyaar u ah rabtana inay wax nala qabato waan soo dhaweynaynaa gacmo furna waan kusoo dhaweynaynaa waana rajeynayaa inay inta yimaadaan xafiiskayga ballanka qabsadaan ama xafiiska wasaaradda khusaysa waxay naga caawin karaan ay naga caawiyaan taladaadii aada soo jeedisay oo ahayd sida ganacsatada soomaaliyeed ay dowladda wax uga qaban karto ama dadkeeda wax ugu qaban karto waxaan rajeynayaa inaad adigu tallaabo ka diisan doonto waa maasanta waxaan rabaa eh, dadka xaggooda ka soo dhamaatay dhowr su-aalooda iftiimin u baahan oon aaminsanahay waxaa jira inay yihiin inaan ku weydiiyo inkastoo su-aalihii badnaa lagu wada weydiiyey kow waxaa hadalka hadda dadka hadda soo wacaya ka dhex muuqanaya dadku inay muujinayaan eh, wada shaqaynta xukuumadda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxa ay noqon karto muxuu yahay qorshaha xukuumaddaada ee ku aadan wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo macaamilkooda
Tii dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego Eh, dalkeennu waxa uu qaatay nidaam federaal ah nidaamkaas federaalka ahi waxa weeyaan nidaam ah in dalka la isla leeyahay Eh, waxaan rabaa marka inaan la sharaysan nidaamka hadda aan leenahay Eh, waxaa kaloo rabaa dadka soomaalida inuu sheego qarannimadeena way baabaaday dowladnimadu way duntay waa la soo bilaabay rag iyo dumar ayaa soo bilaabay meel bay hadda maraysaa inaan sii wadna ayaa la rabaa waxaan rabnaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay ku wada shaqeeyaan iyagoo u adeegaya danta ummadda soomaaliyeed dowladda federaalkuna ay tahay hormuudkii madaxnimada hadda shirka ugu horeeyey oon qabsannay waxaan ku heshiinay inaan ka midoobno danta ummadda soomaaliyeed ciidamada inaan wada dhisno nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno musuq maasuqa inaan la wada dagaalano inaan ka fikirno siyaasadda sidii loo soo xoojin lahaa annaga wada shaqeynteena loo sii xoojin lahaa heer doorasho tobantii tobanti labada kun iyo labaatanka inaan dalka gaarsiino ama labaatan iyo kooda insha allah marka wax wada shaqeyn xumo ah oo maanta jirta ma lahan weliba anigu waxaan rajeynaya inaan sii xoojinayno haddii ilaha yirahdo Eh, midda kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa tahay dad badan oo shaqaalaha reerka ee dowladda ka mid ah waxaad moodaa in siyaabo kala duwan marka qaarkood baraha bulshada ay uga hadlaan dikraatiyada xafiiska ee ka soo baxday ee ku saabsaneed jaangooyinta saacadaha shaqada haddaad si kooban u jilciso maxay qusaysa
Eh, waxay qusaysaa qof walba oo u shaqaysa dowladda soomaaliya waxa ay leedahay xuquuq waxaana ku waajibay waajibaad waxaa muhiima annagu haddii aan nahay xukuumaddii inaan ka soo baxno eh, sidii aan ku siin lahayn dadkaas dowladda u shaqeeya xuquuqdoodii iyagana waxaa muhiim ah inay gutaan waajibaadkooda Eh, warqaddu wax kale ma lahan waxay leedahay waa in la shaqeeyaa shaqadana la bilaabaa sideedda subaxi saacad ee la siiyaa qofka salaada duhurna uu ku tukado uuna ku qadeeyo Eh, ama biririf uu ku qaato shaqaduna ay socoto ilaa afartay barka waa nidaam dhaqan cusub oo lagu dardargelinayo dalka in laga shaqeeyo taasi waxay khusaysaa madaxweynaha waxay khusaysaa ra-iisul wasaaraha waxay khusaysaa wasiiradeeda waad aragtaan anigaa taga xafiisyada wasaaradaha subaxii ama galabtii soo kormeera shaqaalaha jooga soo kormeera shaqadu siday u socoto aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkayga iyo agaasimayaasha xafiiskayga iyo wasiiru dowlaha subax walba waan shirnaa sideedda waxaana ka shirnaa shaqooyinkan hor yaalla maalmahaas iyo wii isbuucyada soo socda sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddii dalkeennu uu yahay dalka ugu burbursan dunida waa inaad qiyaastaan haddii dalalka kale ay shaqeeyaan sideed saacadood ka badan in dalka rabo hadday toban shaqeeyaan ka badan in dalka rabo in shaqadii xadidnayd marka aan dadka ku dhiirigelinno waxaan rajeynayaa in dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan haddii ilaahay raaya nagu garab istaagi doonaan waana uga mahad celinayaa shaqaalaha rayidka oo aan ka dareemay wasaaradihii aan tegay in dadku ay shaqada soo galaan subaxi waqti hore shaqooyinkii wasaaradahana ay bilaabatay in la dardargeliyo
Eh, waxaad ku celcelisay in laga soo bilaabo maalintii baarlamaanka aad kalsoonida weydiinaysay ilaa hadda in shaqaalaha dowladda ay ciidamada xuquuqdoodii aada ilaalin doontaan oo la bixinayo ballanqaadka isaga ah fulintiisa kalsoonida aada ku qabto inuu maalmadan tabee la egto
Eh, waxay la eg tahay eh, kow sida dadka soomaaliyeed oo dhan ay noola shaqeeyaan sida shaqaalaha rayidka laftooda ay noola shaqeeyaan sida ciidamadu ay noola shaqeeyaan Eh, waddankan qofka ah ciidanka oo hubka shaqaysta oo u taagan inuu dalka difaaco haddii aan damiir leenaha waa inaan mushaar siino si mushaar u siino si aan mushaar u siino waa inaan la dagaalanaa musuqmaasuqa qof soomaaliyeed oo maareynaysa dhaqaale loogu talagalay in mushaar loo siiyo qof soomaaliyeed oo naftiisa noo huray hadduu dhaqaalahaas si xun u maareeyo dhib ayuu la kulmi doonaa adduunyada ilaahina uu ka jaaseynayo si aan marka u bixino mushaaraadkaasna laka rabo kow dowlad wanaag aaminaad wax ka qabashada musuq maasuqa hadda waa kuu sheegay waktiga aan imid wasaaradda maaliyaddu waxay ii sheegtay khamiistii shalay ahayd inay dhammaystirayaan mushaarka cid walba oo dawladdu u shaqaysay shaqaalaha rayidka iyo ciidamadoo dhanba inay mushaar wada heli doonaan mushaarkooda uu dhammaystirmi doono bisha maars oo dhan uu dhammaan doono tan abriil oo aan hadda weli dhammaana la dhammaystiri doono ugu dambeyn bisha may dhexdeeda eeg qaybo ka mida siday ii sheegeen sida xildhibaanada qaar ka mida militariga in loo dhammaystiri doono mushaarkoodii mars iyo abriil maalmaha soo socda macnaheedu waxay tahay xukuumaddeedu hadday ku guulaysatay inay bixiso mushaar afar bilood oo isku xigta annagoo shaqada joogna hal bil iyo xoogaa haddii gacan nala siiyo naloo ogolaado inaan shaqayno kalsooni nala siiyo nala garab istaago ka fikir waxaan qaban karno sanad markaan joogno
su-aasha xaggeyga ugu dambaysa waxaan jeclaa manager inuu ku weydiiyo dardar baad hadda idinka kooxda dowladda aad la soo baxdeen iyo wadajir ama wada shaqeyn baa muuqata soomaaliya marka loo fiiriyo tan iyo burburka intuu dhacay dowladihii bilowday ee samaysmayay kumeed gaar ha noqoto ama hadda dowladdii ugu dambeysay dowladda ka horeysa ha noqoto madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isla bilaabay isla dhamaystay ma dhexdo ama si wadajira u wada shaqeeya kalsoonida aada ku qabto hay-adaha dowladda wadajirkooda inuu wakti qaadan doono intee beel laagtaa gaar ahaan adiga iyo madaxweynaha
waa mahadsantaa horta kalsoonida aan ku qabo aniga iyo madaxweynaha in wada shaqaynteena oo wanaagsanta wanaagsanaan doonto waa boqol kiiba boqol xiriirka madaxweynaha ee aniga naga dhexeeya waa xiriir ku salaysan danta ummadda soomaaliyeed wax dan gooniya uu madaxweynuhu leeyahay male wax dan gooniya anigoo ra-iisul wasaare aan leeyahna male sidaas daraaddeed waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa kuna dhiirigelinayaa inay nagu garab istaagaan niyad wanaaggaas madaxweynaha iyo anigu aan ku shaqayno diyaarna aan u nahay inaan sii xoojino waxaa soo haray hay-adaha kale ee dalka waxaan kulligood ku bogaadinayaa in dadka soomaaliyeed aan u wada shaqayno waxaa kaloo jira sida aan markii hore sheegay khilaaf kama dhaceeyo shacabka soomaaliyeed laakiin siyaasiyiinta baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada kulligeen waxaana saaran waajib inaan mar dambe khalqal gelin shacabka soomaaliyeed haddii ilaah yidhaahdo maanta o dhan adaa tale lagu soo jeedinayo su-aalna lagu weydiinayo ugu dambeyntii maxaad shacabka soomaaliyeed ee barnaamijka daawanaya ama dhegeysanaya u jeedinaysaa
waa mahadsan tahay runtii horta aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta la hadlay shacabka soomaaliyeed aada ayayna ii farxad gelisaa mar walbo aan shacabka soomaaliyeed meelay joogaan tago ama la hadlo ama aan iyaga dhegeysto shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa una sheegayaa dawladda la sheegayo iyaga inay tahay dawladdu ma ahan iyagu inay dawladda ka baqaan iyagaa iskale dawladda wasiirada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa adeegayaal u adeega shacabka soomaaliyeed inay is-abaabulaan shacabka soomaaliyeed dalkooda dhib dib u dhistaan la xisaabtamaan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka aan bilaabno jidadkeenna sidaan u dhisan lahayn guryaheenna dugay sidaan u dhisi lahayn jidadka sidaan u nadiifin lahayn iskaa wax u qabso cusub sidaan u bilaabi lahayn aan u diidi lahayn ciddii naga qaadanaysa dowladnimadan cusub oo noo soo dhalatay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdu ma ahan villa soomaaliya iyo wasiirada dowladdu maaha xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo dowladdu waa idinka fadlan waxaa jooga madaxweyne iyo ra-iisul wasaare diyaar u ah inay dowladnimada gacantiina ku soo celiyaan fadlan gacanta ku qabsada u istaaga danaha dalka la xisaabtama hana aqbalinina anigana ha iga aqbalinina madaxweynahana ha ka aqbalinina wasiirna ha ka aqbalinina baarlamaankana ha ka aqbalinina cidna ha ka aqbalinina in la weexiyo dowladnimada soomaaliyeed ugu dambayntii waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed kulligood meel walbay joogaan dunida waan ka harnay haddaad adduunyada ku safrayso ood soomaali tahay si gooniha lagu eegaya haddaad dalkaadi joogto waad ku dhibaataysantaa haddaad xoolo haysatid si aad ugu noolaatid malaha haddaad soo shaqaysatay ood sharaf iyo karaamo gaartay ma yeelanaysid dalkaadiioo baaba'san dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dhib intaan soo mari karno waan soo marnay maanta aan isku nimaadno qof soomaali ah waxaan u sheegayaa oo meel walba jooga inay soomaalinimadu ka fiican tahay qabyaaladda in aan gobol gobol loo noolaan karin in sida keliya oon dhibaatada uga baxi karna ay tahay inaan dib isugu soo laabano ugu dambayntii ummadda soomaaliyeed waxay ku jiraan wakti aada u culus oo abaaro ay ay diloodeen dadka soomaaliyeed ee daawanaya meel walba ay joogaan fadlan haddii aada awooddo nus dollar kusoo kaalmay haddii aada boqol dollar aada awooddo usoo dir haddaad kun awooddo usoo dir haddii aadan awoodin usoo ducey haddii aada dhar aada ka baxda haysood magaalada muqdisho joogto geey xarumaha gobolka banaadir haddii aada aqoon leedahay aada qof xanuunsan ku daaweyn kartana fadlan la xiriir guddiga gurmudka abaaraha iyo wasaaradda qaabilsan fadlan aan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan u gurmano waa idiin mahad celinaya shacabka soomaaliyeed fursaddan aada siisaan aadna raalli baan idinkaga ahay waxaan idinku codsanayaa inaadna garab istaagtaan
aad buu u mahadsan yahay mudane ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo marti ku ah barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka waan u mahad celinayaa dhegeystayaashii daawayaashii kala duwanaa ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa laga soo wacay kuwii fariimaha noo soo diray kuwii isku howle ee waqti waanu saamixin intaba way mahadsan yihiin guud ahaana barnaamijka kulanka toddobaadka isbuucan intaa inoo joogo intaan barnaamijka soo socda ku kulmi doonno dhammaantoona isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo